بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع وجه أفرات والغرة دينايو طائفذي الشاعر أهيت oo ay aaminsanaayeen asmaada alla dhammaan in la sugaayo laakiin sifaadda alleh toddoba keligeeda in la sugo wixii ka soo harayna la ta'awiiliyo caqligama sugaayo la yidhaahdo ictiqaadkaasi ayaga ictiqaadsan yihiin radinteedii ayaan ku guda jirnay musanifka raxmatullaahi calayhi uu sheegaayay dhowr wej ayaa lagu radinayaa uu sheegay waxaan soo qaadanay saddex ka mid ah kan waa marka waa kii afaraad araabicu wejka afaraad waxaa waaye annahum ayaga idaa sarafuu markii ay leexiyaan annusuusa nusuustii ay leexiyeen annahum ayaga idaa sarafuu markii ay leexiyeen annusuusa nusuusta can daahirihaa daahirkeeda ka leexiyeen ilaa macnan macno xaggiisay u leexiyeen macnahaasoo zacmuu ay sheegeen anna alcaqla caqligu yuujibuhu caqliga inuu waajibinaayo hu macnahaas fa innahu shaani ah yalzamu waxa ku laasimaya hom ayagu fii haadaa kan dhexdiisii kaasoo almacnaa macnaha ah nadiiru maa kii nadiirkiisa ku laasimaya yalzamuhum ayaga ku laasimayey filmacnaa macnihii dhexdiisii uga laasimayey alladii macnahaasoo nafowhu ayaga anfiyeen maca irtikaabihim koritaankoodii lala qabo taxriifa alkitaabi kitaabkii taxriifkiisii ay koreen ay fuuleen iyo wa sunnati sunnada taxriifkeeda ay fuuleen ayadoo lala qabo weydkan afaraad khulaasadiisii waxay tahay qoladaasi markii nusuustii ay leexiyeen daahirkeed oo daahirkii ay tusinaysay xaggiisa ka leexiyeen ay u leexiyeen macno ayaga sheegayaan inuu caqligaasi oo caqliga waajibinayo macnahaasi in lagu fasiro nusuustan eelnaska markii ayaga daahirkiisa ka leexinayaan ayaga waxay u leexinayaan macno kale soo maha in macnahaas kale lagu fasiro maxaa tusinaya caqliga tusina dheh in macnahaasi lagu fasiro caqliga ayaa waajibinaayo ayay dheheen markii saas ay dheheen marka waxaa la leeyahay wax laasim idinku ah macnahan dhexdiis oo idinka aada u leexiseen oo waa waajib caqliga ayaa waajibinaya in saas lagu fasiro aada dhahdeen wixii idinku laasimayey kii idinka anfiiseen macnihiis waay horta taas waa mid taasna ayadoo waliba dheeri ay la tahay nusuustii taxriifkeedii idinka oo ku dhacdeen oo nusuustiin ay taxriifiseen idan laba cillo waa idinku dhegan tahay lahayn markii hore nusuustii ada daahirkeeda ka leexiseen macno kale ayaa u leexiseen macnahaas aada u leexiseen waxaad dhahdeen caqliga ayaa tusinayo in macnahaasi lagu fasiro si kale aan lagu fasiri karin oo macnahaasi in lagu fasirayo oo caqliga ayaa tusiyey ayaad dhahdeen haddii saas dhahdeen macnihii idinka sugteen waxaa ka laasimaya macnihii idinka diideen wixii ka laasimaya waa ka laasimaya macnihii idinka diideen wixii ka laasimaye ee ka laasimaya macnahan ayaga hadda oo caqliga ku sugan inay saas ku fasiraan maxaa ka laasim maxaa maxay maxaa maxaa ku kalifay inuu tashbiih ku dhasho soo maaha kii ayaga diidanna ee kan ayaga diidan maxay u diideen inuu tashbiih ka dhalanayo kan ayaga sugan haddana waxaa ka dhalanaa naftirkiisana kii ayaga diidan wixii ka dhalanaya oo ah tashbiihi naftirkiisba waayo see ugu dhalana marka asigaa keeni doona musanka fiiriya si qaacidada saas guud ahaan saas u fahmo macnihii nusuustii markay ka leexiyeen daahirkeed macno kale ay u leexiyeen oo ayaga sheegteen in macnahaas lagu fasiro caqliga inuu waajibinayo hee sheegeen ee waxaa ayaga ku laasima marka waxa ayaga ku waxaa ayaga ku laasima macnahan ayaga sugeen macnaba sugeen soo ma ayaga caqligooda ay ka sugeen macnaha ayaga sugeen caqligooda ka sugeen waxaa ka laasimaya kii ayaga anfiyeen wixii ka laasimayey kii ayaga anfiyeen maxaa ka laasimayey tashbiih kan ayaga sugan haddii maxaa ka laasima naftirkiisii tashbiih waa idan horta mar taas waa saas mar labaad nusuustii taxriifkii aad ay taxriifiyeen kitaabka iyo sunnada taxriifka ay tariif- taxriifiyeen taxriifkaasi naftigiisina haddina dembi kale oo dheeri ah oo nusuustii loo jariimeeyey jariimo lagu riday ah oo la dhaawacay ah ayaa qabaa madhabkoodii waay tusaalihiisina fiiri marka mithaalu dalika almithaal yatabayan almithaal yatadixu min almaqaal mithaalu dalika marka kaas mithaalkii tusaalihiisu idaa qaaluu markii ay dhahaan almuraadu ulajeedka biyadi illaahi ilaahay gacantiisii loola jeedo ama biyaday illaah ilaahay labadiisii gacmood loola jeedo casa qaalibahaye wajalla weynaaye alquwatu waaye markay dhahaan awood waay idaa qaaluu markay dhahaan almuraadu ulajeedkoo biyaday illaah ilaahay labadiisii gacmood loola jeedo casa qaalibahaye wajalla weynaaye alquwatu awood waaye saasaa laga wadaa duuna xaqiiqati lyadi yaddii oo xaqiiqada ahayday sokadeedii waay yaddaasi xaqiiqadii loolama jeedo waxaa laga wadaa quwa ayaa laga wadaa markay yidhaahdaan maxaa yeelay lianna maxay saas u dhahayn marka maxaa yeelay lianna ihbaata xaqiiqati lyaddi yadda xaqiiqadeedii sugiddeedii yastalzimu waxaa ka laasimayaa atashbiiha shibahid ilaahay la shibahayo bilmakhluuqi makhluuq lagu shibahaya ka dhalanayso alladii makhluuqaasoo lahu makhluuqaba yadun u sugnaatay haddii aan dhahno yaddii sidii xaqiiqada ayaa loo sugaya aan dhahno waxaa ka dhalanayaa inuu alla lagu shibaho makhluuqiisii makhluuqiisiina gaar ahaan kan oo yad loo sugaayo ayaa shiibahaysaa idan markii shiibahagaasi aan ka cararaynaa xaggeen aadaynaa dhaheen quwa ayaan dhahaynaa yad xaqiiqii markii aan dhahno waxaan ku shiibahaynaa makhluuqii yad lahaa si saas aan ugu shiibahin waxaan leenahay yaddan xaqiiqii maahana waxaa laga wadaa quwa laga wadaa quwa xaggee ka keeneen caqligoodi soo maha maxay maxay ku maxaa ku kalafay haddii yad xaqiiqi la dhaha waxaa ka dhalana tashbiihay leeyihin marka idan macnana way anfiyeen macnana way sugeen soo maa kii anfiyeen maxay u anfiyeen ka carar ka cararayaan tashbiihi waayo ayagoo isdhahayaan kan loo bedelay hadda lagu fasiray in tashbiih aan ka dhalanaynin ayaa saas ugu fasireen soo maa kiyaa lagu qabsanaa marka naftiga jeeri marka fanaquul waxaan u dhahaynaa lahum ayaga yalzamukum nimiyahow waxaa idinku laasimaya fii ihbaati alquwa awoodda sugiddeedii dhexdiisii nadiiru ma kii oo kale idinku laasimaya yalzamukum idinku laasimayay fii ihbaati اlyadi yadda sugudeedii alxaqiiqiyati oo xaqiiqada ah horta waxaa leeyahay sugitaanka aada sugteen quwa aada sugteen sugitaankaas waxaa idinku laaziminayaa wixii idinku laasimayay ihbaat اlyad alxaqiiqi waay ihbaat lyad alxaqiiqi markii ay sugaan maxaa naga laazimay dhahan tashbiih waay quwada markii ay sugaan haddana waxaa ka laazimaya tashbiihigii waay wixii ka carreen haddana ku jiraan le see ugu jiraan waa kana fiiri maxaa yeele liana lilmakhluuqi quwa makhluuq awooduu leeyahay soo ma makhluuq hee awooduu leeyahay mid kasta awood mid kasta awood asaga u cuntuntuu leeyahay soo maha alquwa alfiil wuxuu leeyahay quwa albaxooda waxay leedahay quwa alinsaan wuxuu leeyahay quwa alibil wuxuu leeyahay quwa kullu makhluuqin kulligiis wuxuu leeyahay awooduu leeyahay haye marka fiiri lianna ihbaata xaqiiqati lyadi yadda xaqiiqadeeda sugudeedii yastalzimu waxaa ka laazimaya atashbiiha tashbiiha ka laazimaya soo dhaafay miana lilmakhluuqi dheh lianna lilmakhluuqi makhluuq wuxuu leeyahay quwa way awooduu leeyahay ee fa ihbaatu lquwati awood sugideedii lilaahi ilaahay loo sugo tacaala sareeye yastalzimu waxaa ka dhalanaya atashbiiha tashbiih ka dhalanaya calaa qaacidatikum qaacidadiin markii la maro e oo lagu dabaqo hataa quwada naftirkeed tashbiih waa ka dhalanaya idan farartum min atashbiih wawaqactum ala tashbiih haddana qaacidadiin markii la maro kaas waay marka kan afaraadna oo mithaalun aakhar mithaal kale kaas mithaal hori aha mithaal koowaad mithaalka labaad fiirisa oo mithaalun aakharu mithaal kale idaa qaaluu haddii ay dhahaana qoladaani ruduuddooda in si fiican loo diraasay u baahan tahay maxaa yeele ashaacir waan ugu badan tahay soo ma mar walba kugu dhegan yihiin mar walba e waa isla joognaa waa walaalaheeni waa isla noolnahay waa aabbiyaasheeni waa edeeryaasheeni waa walaalaheeni kulli waa isla joognaa waa kugu qabsanayaan ilaahay sifa u sugaystaan saas gacanu lee leedihiin ay ku dhahayaan farahu lee leedihiin war waxyaabahaasa ka keenteen idinka wahaabiyaadkiyaa tihiine naga fogaado waay marka inaad si fiican qaarkood waxba baranayaan ayaga naftirkood soo ma waxbay baranayaan madaarisa dhiganayaan xalaqaday leeyihiin jaamacooyinka leeyihiin meesha ka soo baxeen waa kuulu waxaasa kuulu imaanayaan marka laasim marka inaad xubkaadi ku diyaarsan yahay soo maa si fiican loo diraasay marka shubahadoodii ashaacirada kuwa kale waa naga yaryihin lakin ashaacirada agtaana hee way dhooban yihiin si fiican loo diraasay marka wa mithaalun aakharu mithaal kale idaa qaaluu markay dhahaan almuraad ulajeedka bimaxabat illaahi tacaala loola jeedo iraadata hawaabi maxbuub aw hawaabu nafsuhu idaa qaaluu markay dhahaan almuraad ulajeedka bimaxabat illaahi ilaahay maxabadiis loola jeedo tacaala sareye iraadatu hawaabi lmaxbuubi waay kan la jecel yahay hawaabintiisii in la doono ayaa laga wadaa haddii aad aragtaan ilaahay isagoo dhahayo ina allaha yuxibu lmuttaqiina markii dhahayo macneed waxaa waaye ilaahay wuxuu doonay hee kii la jecel yahay in la hawaabiya doonaya laga wadaa tawiil way sooma ama taxriif way tawiil maahan hataa saasay dhahayaan ina allaha yuxibu lmuxsiniin haddaad maqashaan waxaa laga wadaa ilaahay hee muxsiniinta hawaabinaya laga wadaa in hawaayu doonee laga wadaa saas hadday dhahaan macnaha iraadatu hawaabi lmaxbuubi kee la jecelaa hawaabintiisi in la doono ayaa laga wadaa aw thawaabo ama hawaabkaa laga wadaaba nafsuhu nafsu thawaabi waay hawaabka naftirkiisaba laga wadaa hawaabka naftirkiisii ilahay wuxuu jecel yahay hawaabkuu jecel yahay yuxiblmusiniina wuxuu jecel yahay hawaabkuu jecel yahay saasaa lagu fasira saasaa loola jeedaa haddii ay dhahaan duuna xaqiiqati lmaxaba maxabada xaqiiqadeeda sokodeedii way maxaba xaqiiqaya lagama doo meeshaani waxaa laga wadaa iraadatu thawaab waxaa laga wadaa athawaabu nafsuhu saasaa laga wadaa markii ay dhahaanna xaqiiq ahaan maxabada loolama jeedo war saasuu fahma hadday dhahaan maxaa yeelay lianna ihbaata xaqiiqati lmaxabati yastalzimu tashbiih ay waxay ka cararayaan tashbiihi kii ka carareen lay ku dhacayaan haddana lianna ihbaata xaqiiqati lmaxabati maxabada xaqiiqadeeda in la sugo yastalzimu waxaa ka dhalanaya atashbiiha waa ka dhalanaya maxaba la suga markii la yidhahdo waxaa ka dhalanaya xaqiiq ahaana loo suga markii la yidhahdo in la shibaho makhluuqii makhluuq waa waxbuu jecelaadaa soo maha hadda ilaahayna waxaa jecelaada xaqiiqatan markii la yidhahdo maxab allah ayaa lagu shibahay makhluuqiis waay shibahaasaa ka cararaynaa ilaahay waa jecel yahay xaqiiqatan lama dhahayo laakiin haddaad aragto waa jecel yahay waxaa laga wadaa macnaheed iraadatu thawaab ama athawaabu nafsuhu ayaa laga wadaa hadday dhahaan fanaquul waxaan leenahay lahum ay waxaan u odhanaynaa idaa fasartum haddii aad ku fasirteen almaxabata maxabada biliraadati iraada markii aad ku fasirteen lazimakum waxaa idinku laazimaya fii ihbaati aliraadati iraadada sugitaankeeda dhexdiisu nadiiru maa kii wax u dhigmo ayaa idinku laazimaya yalzamukum idinku laazimayay fii ihbaati almaxaba maxabada e sugideedii maxabadaa sugaynaa ee markii aad iraadada sugaynaa markii aad dhahdaan wix iraadada markii aad sugtaan ee wax- waa iraadada sugaynaa markii aad dhahdaan waxaa idinku laazimayaa wixii sugitaankii maxabada la sugaayay hee ku laazimayay maxabada markii la sugo maxaa idinku laazimaya idinka tashbiiha ka dhalanaya dhahdeen haddii markii iraad maxabadii sugitaankeeda tashbiiha ka dhalana aad dhahdeen iraadadii sugitaankeeda maxaa ka dhalana tashbiih haddana waa ku jirtaan le godkii le ku jirtaan haddana godkii ayaa aad ku jirtaan waay see waaye maxaa yeelay lianna lima- lilmakhluuqi iraada makhluuq muxuu leeyahay iraaduu leeyahay waxbuu soo qabsanayaa waxbuu cunayaa wuxuu akhrisanayaa waa seexinayaa waa soo toosayaa waxbuu dhisanayaa waxyaabahaasuu leeyahay iraaduu leeyahay lianna lilmakhluuqi makhluuqa waxa ayaa u sugnaaday iraadatan iraado he fa ihbaatu liraadati iraadada sugitaankeeda lilaahi ilaahay loo sugo tacaala sareeye yastalzimu waxaa ka laazimaya altashbiiha tashbiih calaa qaacidatikum qaacidadii markii maro sidaas waay wax idin fiican mataqaana idinka ha ilahay iraaduu leeyahay taliiqu bijalaalihi ilahay waa jeclaanayaa maxaba oo taliiqu bijalaalihi warku waa dhammaaday war meeshaas maa iska qaataan luuq luuq maxaa idin geeyey haddii luuq gashanba waa laidin soo galayaa wixii ka carartanna way ku dhex jirtaan le mar walba sidaasa la odhanaya waidaa fasartumuuhaa haddii aad ku fasirtaan waidaa fasartumuu haddii aad ku fasirtaan haa maxabadii bihawaabi hawaab aad ku fasirtaana iraadatu hawaabi markii la dhahay waa la radiyey soo maha iraadatu hawaabi hawaab in la doono waay hawaab doonitaankiisa aad dhahdeen qofka doonaya waay alla ayaa doonay alla ayaa doonay maxabada saasaa laga wada ay dhahay waxay marka maxabadii inay sugaan ka cararayaan haddana iraadatu thawaaba ku dhaceen iraadada naftirkeeda hee ilaahay haddii loo sugo qaacidadoo markii la maro waxaa ka dhalanaysa makhluuq in lagu shibaa soo maha meesha ugu takhallustaas iraadatu thawaabi waa la soo radiyey maxaa noo dhima marka athawaabu nafsu soo maha tii waay marka haddana gaaraa loo radinaya waidaa fasartumuuhaa nicmadi ee raxmadii haddii aad ku fasirtaan bithawaabi waay maxabadii dheh maxabadii haddii aad ku fasirtaan bithawaabi thawaab aad ku fasirtaan thawaab aad laga wada dhahdaan fathawaabu makhluuqun waay horta thawaabka waa makhluuq saas ma ogtihin thawaabka sidiisii waa makhluuq alla ay saas uma malaynayaan mogta thawaabka naftirkiisayba waa max- makhluuq waay thawaabeynta ilaahay qofkii adiyo waa thawaabinaya muxuu ku thawaabinaya aljanna janna makhluuq miya makhluuq waay janna waa makhluuq horta thawaabka sheegaysaan waa makhluuq haddii ku fasirtaan thawaaba ku fasirtaan haddaad dhahdaan thawaabka makhluuq waay saas ogow makhluuq muxuu u baahan yahay He, qof abuuray qofkii abuurayna iraado mu- mu- ma laha miya waa leeyahay iraado leeyahay haddana laazim baba idan so- waa soo galaysaan haddana waa ku dhacaysaan le saasa leeyahay fiiri waidaa fasartumuuhaa haddii maxabadii aad ku fasirtaan bithawaabi aad ku fasirtaanna fathawaabu thawaabkii makhluuqun waa makhluuq waaya makhluuqaasoo mafcuulun la sameeyey waa makhluuq la sameeyey waay laa yaquumu ma istaagayo ilaa bikha laa yaquumu huwa makhluuqaas ma istaagayo mafcuulkaasi ilaa bikhaaliqina ku istaagaya qof abuuray in la helo faacilin waay Fa- khaaliqaasoo faacilin wax sameeyey in la helo waay makhluuq muxuu u baahan yahay laa yaquumu ilaa bikhaaliqin mafcuulun laa yaquumu ilaa bifaacilin soo ma mafcuul faacilan dhace ma dhacaya ma dhaco makhluuqna khaaliqla ma dhacaya ma dhacayo wal faacil haddana faacilkuma feeri marka saas markii aad ogaatay walfaacilu faacilka naftirkiisina laa budda waxaa laga maarmaan ah lahu faacilkaasi min iraadat اlficli in laga helo soo maa ficilkan doonitaankiisa in laga helo soo maa waihbaatu iraadati marka iraadada sugitaankeeda mustalzimun waxaa ka laazimaya litashbiihi calaa qaacidatikum way maadaama qofka uu ficil samaynaayo ficilkaas samayntiisii iraada la-aan aan ku samaynaynin inuu doono mooyaane si kale aan ku samaynaynin hee haddana thawaabkii aad sheegteen makhluuq waaye makhluuqiina qof sameeyey mas abuuray in la helo waaye qofka makhluuq abuurayna iraada la-aan ma ahaanay soo maha adana idana waa ku jirtaan adana waa tashbiihigii qaacidadii markii la maro waaye uma naquulu waxaan odhanaynaa ihbaatukum idinka sugitaankiin iraadata thawaabi aad sugteen aw ithawaaba nafsahu thawaabka nafsadiisii aad sugteen ee mustalzimun waxaa ka laazimaya laazimsanaya mustalzimun waay sugitaanka ihbaatkaas mustalzimun huwa ihbaatkii waay uma kadibna qolo waxaan odhanaynaa ihbaatukum nimiyahu sugitaankiin iraadata thawaabi aad sugaysaan aw ithawaab ama thawaabkaad sugaysaan nafsahu nafsa thawaabi mustalzimun huwa ihbaatkaasi wuxuu laazimsanayaa limaxabati alcamali amalka jeclaantiisii camalkaasoo almuhaabi calayhi laiska ajarsiina laiska hawaabinayo waay saasa ka laazimaysa horta iraadatu thawaab ma sugse ma sugteen a ama athawaab nafsahu ma ma dhahdeen ma ku fasirteen ma sugteen saas inay tahay ma qiraysaan a sugitaanka aad sugaysaan iraadatu thawaaba in laga wado ama nafsu thawaab in laga wado waxaa ku laazimaya ama laazimsinaya ihbaatkaasi ee limaxabat alcamal camalka in la jecel yahay almuhaabi calayhi cala alcamali camalka dushiisa laiska hawaabinayo in la jecel yahay ayaa ka laasimaysa camalkan qofka sameeyey laga hawaabinayo maxaa ka laazimaya in la jecel yahay soo maha wax la necab yahay ma la iska hawaabina ma jirto in la jecel yahay he ayaa ka laasimaysa maxaa yeele ilaahay qof as wax ku qasbay ma jira maya wax isaga necab yahayna qofka maka hawaabiyo wix isaga necab yahay qofkii samey maxaa lagu samaynaa waa loo ciqaaba soo maa wix isaga jecel yahay qofkii sameeyna waa laga hawaabinaa midka camalka laiska hawaabinaaye waa inuu yahay mid la jecel yahay sidiisiiba mide la jecel yahay haddii jecel meesha aysan jirin qofkii camalkan sameey lagama hawaabiyeen haddii marka hawaab aad dhahdeen haddana waxaa ka laazim ah hawaabkaasi inuu allah jecel yahay haddana maxabadii waa soo gashay le waa ku jirtaa le haddana maxabadii way ku jirtaa le waay idan waxii aad anfiseen marka laazimkeed e waa jira mar walba waadan walowlaa maxabatu lcamali camalka jecelaantiisa haddii aan ahaan lahayn maa waksiiba lama hawaabiyeen faaciluhu faacilul camali way camalka kii sameeyey fasaara marka wuxuu noqday taawiilukum taawiilkiini mustalsima mid laasimsanayo limaa nafaytum taawiilkiin wuxuu laasimsanaya wixii anfinaysana laasimsanaya maxaa dhahaya camalkaani laiska hawaabinaayo ma ahaana ilaa wax la jecel yahay mooyaane he qofka wax hawaabinaayana allah way he inuu camalkaas jecel yahay waa ka laasimaysa soo maa waa ka laasimaysa idan warkii wix aad diidayseen waa ku laazimaya kan waa soo galaya waay fain ahbatumuuhu kaas markii aad sugteen haddii aad sugtaan dheh fain ahbatumuuh haddii aad sugtaan hu magaasi calal wajhi wejkii dushiisa ku sugtaan wejkaasoo almumaahili u dhigmo lilmakhluuqi makhluuq u dhigmo haddii aad ku sugtaan fa fi tamhiili ay waaqactum way tamhiilaad ku dhacdeen haddaba iska ilaaliya waay haye wain ahbatumuuh haddii aad sugtaan hu magaasi calal wajhi wejkii dushiisaad ku sugtaan wejkaasoo almukhtasi billaahi alla la gaar noqday ama lagu khasisay iwallaa'iqii u cuntumay bihi billahi al u cuntumay haddii saasaad u qirtanna asabtum waad asiibteen walazimtum waad laazimteen ihbaata asabtum waad asiibteen maxaa asiibteen sida la rabay asiibteen saxga ah walazimakum waxaa idinku laazimaya markaasi ihbaatu jamiici sifaati sifaati dhammaan sugadeedii calaa hada alwajhi qaabkan aad u sugtaan qaabkee almukhtasu billaahi wallaa'iqi bihi inaad dhahdaan kulligoodii wa ayaa laazim idinka awaaya ayaa laazim idinku ah ayaa la leeyahay markaas waxaa ka badbaadaysaan saddex shay min atanaaqudi horta waa ka badbaadaysaan maxaa yeele qaar ma sugaysaan qaar ma sugaysaan maxaa farqu dhexeeyo war wixii kan ka laazima kan ka laazima markii la yidhahdo maxaa ka dhalna qorkoodii tanaaqud soo ma horta aslamtum min atanaaqudi waay kow tanaaqud way ka badbaadeen wa min ataxriifi linusuusina waa ka badbaadeen wa min alcudwaani calaa xaqi illaahi caza wajala lagu xadgudbin waa ka badbaadeen imase ka badbaadeen markaasi saddex shay soo maha saddex ka badbaadeen ha saddex ayaa ku badbaadeen waay waxay ka badbaadeen kow hee min atanaaqudi isburiskii warkooda isburinaya waa ka badbaadeen wa min ataxriifi linusuusina waa ka badbaadeen nusuusta taxriifinteedana waa ka badbaadeen wa min alcudwaani xadgudubna waa ka badbaadeen oo lagu xadgudbo calaa xaqi illaahi caza wajalla xaqi ilaahay lagu xadgudbo wix ilaahay isku sugay in loo diido xadgudubay soo maha nusuusta waxay tusinaysay in laga leexiyo xadgudubay soo maha qaarna waa suga qaarna ma sugayo daliilna ma hayo taasna waxay noqonaysaa tanaaqul soo maha anta waa ka badbaadeen haddii aad saas aad samaysan ay sugtaan laakiin haddii aad qaar tashbiihdaan mar walbo tashbiiha ku jirtaan waaye maraad leehisaan wixii aad leehiseen tashbiihiga ku jirtaan le waaye mal fahmi alwajhu alkhaamisu wajki shanaad oo lagu radinayo waa ayaga ana qowlahum fima nafawhu ina ihbaatahu tastalzimu tashbiih mamnuucun waay horta alwajh alkhamis wajki shanaad ana qowlahum qoladaasi qowlkood fii maakii dhexdiisii oo nafow ay anfiyeen hu maaga ay ku qooleen ina ihbaatahu yastalzimu tashbiiha ay dhaheen mamnuucun waay qowlkaas horta mid la dhihi kara maaha sugudda sifadaan la sugay waxaa ka dhalanaysa ama aan la sugin maya sugudda kan haddii la sugo waxaa ka dhalanaya tashbiih ay dhaheen mamnuuc waay tashbiihba kama dhalanayo shaygaas si la sugo tashbiihba kama dhalanayo ana qowlan qowlkood fiima kii dhexdiisa ay ku qooleen nafow ay anfiyeen hu maaga oo ah ina ihbaatahu maagaasi suguddiisii yastalzimu waxaa ka laazimaya atashbiiha tashbiih ayaa ka laazimay ay dhaheen mamnuucun waaya qolkaasi in saas la dhaho mamnuuc waay maxaa dhacay see mamnuuc yahay lianna alishtiraaka wadaagitaanka fi lasmaa'i la wadaago iyo wasifaati la wadaago laa yastalzimu kama laazimayo tamaahula almusamayaati musamayaadkii inay sii bahaan walmawsuufaati mawsuufaadkii inay sii bahaan kamaa sidii taqarara huwa maaga soo sugnaaday saabiqan horey waay waa soo maray gaajada soo maa kama laazimayo ilaahay haddii la yidhaahdo gacanuu leeyahay makhluuqna gacanuu leeyahay la yidhaahdo kama dhalana inay labadaasi gacma xaqiiq ahaan ay sii bahan yadullaahi markii yado yadulmakhluuq isma sii bahan maxaa dhacay magaca keligeed lafda way wadaagaan laakiin mid kastoo kii asaga loo idaafeeya u cuntumaa warka waa dhammaaday bu ilaahay gacanuu leeyahay laakiin lamid maaha makhluuqa gacantiisa ilaahay weji ayuu leeyahay laakiin lamid maaha wejiga makhluuq waa ilaahay luguu leeyahay laakiin lamid maaha lugta makhluuq waay sidaas way ilaahay samcuu leeyahay laakiin lamid maaha samcaga makhluuq waay basaruu leeyahay laakiin lamid maaha basarka makhluuq waay waa qosolaya qosolkiisa lamid maaha qosolka makhluuq kulligood waa sawday laysa kamid lee shay un waay waa sameel bas kama laazimaysa marka idinka qaacidadaasi ma taqaanane waxa waay saa idin yeelnaa waay uma kadib inahu manquudun waay uma kadib inahu qoolkaasi manquudun waa mid la buriyey waay maxaa lagu buriyey bimaa kiya lagu burinaya waay abatum ahbatuu dheh ahbatuu ay sugeen humaaga min sifaat illaahi ah ayaga sifaadda qaar ka mid alle waa sugayaan soo maha kuwii ay sugayaan ayaa qolkaasi lagu burinaba kuwii ay sugeen ayaa lagu burina qolkaas inuu ka dhalanayo asma'ada isshibahaday sifaadda isshibahaday inaysan iska laazimaynin musamayaadka inay shibahaan mawsuufaadka inay shibahaan inaysan ka dhalanaynin waxaa lagu radinaa sifaadda ayaga allah u suganba qaar ka mid a ayaa lagu radinaya fiiriba ayib sidaas uma kadib inahu qolkaasi manquudun waa mid la borinayo waaya bimaakii aa lagu borina ahbatuu ayay sugeen humaaga min sifaati illaahi ilaahay sifaaddiisii hawl ka mid yahay maxaa waay ayaga maxay sugeen fa inama iyaga yuhbituuna way sugayaan lilahi ilaahay u sugayaan tacaala sarey alxayaata nolola ilahay sugayaan soo maa makhluuqna muxuu leeyahay nolol marka nolol in nolol way shiibahaysaa haddii ma shiibahayso tan nolosha ilaahay tiisii tan makhluuq lamid maaha ay dhahaan maxaa la dhahaya he gacantana tan ilaahay tan makhluuq lamid maaha leeyahay tanaaqudkii markuu ku dhacan way ku jiraan soo maa markoodii waa saas waxay xihan yihiin fainahum ayaga yuhbituuna way sugayaan lilahi ilahay sugayaan tacaala sare alxayaata u sugayaan walcilma ayay u sugayaan walqudra u sugayaan waliiraadata ay u sugayaan walkalaam ayay u suga- u sugayaan way walsama ayay u sugayaan iyo walbasaraba maca ana almakhluuqa ayadoo makhluuqana lala qabo muttasifun way maca ana almakhluuqa ayadoo makhluuqana uu yahay muttasifun mid ku sifaysan bidalika kaasi kulligiis intaasi waa ku sifaysan yahay insaanka soo maa cilmi waa ku sifaysan yahay qudra waa ku sifaysan yahay iraada way ku sifaysan yahay kalaam wuu ku sifaysan yahay samac wuu ku sifaysan yahay wabasar wuu ku antaba insaanka makhluuq waa ku sifaysan yahay anti ayaga u sugeen ilaahay u sugeen kulligood hadda makhluuqina waa ku sifaysan yahay ma ka dhalanaysaa marka su- ee, lafdigaasi ama sifadaasi ama isimkaasi la sugay in labada makhluuqi khaaligaisiiba ma ka dhalanaysaa kama dhalanayso waay marka waayahay sidaasi waay Fa- fa ihbaatuhum marka fa ihbaatuhum ayaga sugitaankoodii haadihi tan ay sugeen taasoo sifaati sifaad ah lilaahi ay u sugeen tacaala sareye maca itisaafi lmakhluuqi makhluuqa si oo ku sifaysan yahay lala qabo biha sifaadaasi ku sifaysan yahay lala qabo hee mustalzimun wuxuu laazimsanayaa sugitaankaas wey ihbaatkii litashbiih laazimsanaya calaa qaacidatihim way qaacidadooda markii loo loo laabto kuwa naftirkooda way- waxay ku jiraan kuwa ay kugu dhaceen tashbiihigii waay fain qaaluu ayaga naftirkooda ma aamusayaan intii tabar ka reebayso wa soconayaan leey fiiri naftii yuu kuma baxayso waa dhib badan yihin alubidca way soo ma luuqluuqa lay raadinayaan fain qaaluu markii ay dhahaan inana anagu nuhbitu waxaan sugaynaa haadihi tana sifaati sifaadan ah lilahi ilahi u sugaynaa tacaala sareye calaa wajhin qaab ayaan ugu sugaynaa yakhtasu bihi asaga la gaar yahay walaa yushbihu aan shibahaynin maa habata wixii u sugnaaday lmakhluuqi makhluuq u sugnaaday mina xaggeeda hee aan shibahaynin saan sidii la rabay soo ma haye inta ay sugayaan saasuu leeyihiin fiiri inta ay sugayaan saas oo dhahayaan waxay leeyihiin fain qaaluu hadday dhaan inna anagu nuhbitu waan u sugaynaa haadihi tana sifaati lilahi u sugayna tacaala sare calaa wajhin qaaba ugu sugayna qaabkaasoo yakhtasu bihi bilah ilahi la gaar noqday walaa yushbihu aan shibahaynin maakii habata sugnaaday lilmakhluuqi u sugnaaday mina sifad xaggeeda u sugnaaday hee aan shibahaynin qulnaa waxaan leenahay hada jawaabun xasanun sadiidun waaye sidii la rabay saas wayba isaga idinka toddobadan lay saas dhahaysaan soo maha annaga dhammaan saasaa noo taala ma iska soo raacdaan kulligood meesha hal wadda baa isla maraysaan sifaadda alqowlu fi bacdi sifaat alqowlu fi bacdi waanoo imaan doonta qaacidooyinkaas dhammaan insha allah qulnaa waxaan leenahay hada kan jawaabun jawaab way jawaabkaasoo xasanun wanaagsan jawaabkaasoo sadiidun toosan falimaadaa maxay laa taquuluuna u dhihi wayseen bihi maagaasi fii maakii dhexdiisii nafaytumu waay oo bihi qowlkaasi waay falimaadaa maxay laa taquuluuna u dhihi wayseen bihi qowlkaasi fii maakii dhexdiis maxaa u dhihi wayseen nafaytumuuhu aad anfiseen oo fa tuhbituuna aad sugtaan lilaahi alla calaa wajhin weji ku sugtaan wejkaasoo yakhtasu bi asaga la gaar noqday walaa yushbihu aan shibahaynin maa wixii habata sugnaaday lilmakhluuqi makhluuq u sugnaaday minhu maaga xaggiisii oo maxaa idinka reebay inta kale intay raacisaan intaasi hore warka sabab waan fiican yahay kan sida kan kuwan aad dhahdeen ayaa anaga sifaad dhan dhahaynaa laakiin idinki kuwan dembe inaad kuwan hore aad raacisaan sifaadantoodii kale maa kuwa toddobadaasi meeshii aad marsidaan aad marsiisaan maxaa u diidan waay saas ayaa aslam idin ahaan lahayde fain qaaluu adin waa kana way socdaan le ayagana anti ayaga socdaan waa lala socdaan le ilaa godkee lagaga ridaayo ama ka aamusayaan fain qaaluu hadday dhahaan maa ahbatnaahu horta waxay aan sugnay faqad dalla alcaqlu calaa hubuutihi caqliga ayaa inuu sugnaado waajibiyey bay leeyihin falazima itbaatuhu hadda wixii caqliga waajibiyeyn in lasagu waajib way saasay gaban fiiri fain qaaluu hadday dhahaan maa wixii ahbatnaa aan sugnay humaaga faqad dalla waxaa tusiyey alcaqlu caqliga ayaa tusiyey calaa hubuuti hubuuti mamagaasi sugnaashidiisii ee falazima marka waxaa laazima ihbaatu ihbaatu ma maga sugitaankiisii maadaama caqliga laaz waajibiyey ee caqliga tusiyey in la sugo ha laazima in la sugo saasay dhahayaan ayaga mar walbo oo caqlaaniyiin daliilka iyo caqliga markay iska hor imaado waxay horumarinayaan samci iyo caqli hadday iska hor imaado waxay horumarinayaan caqli waay idaa tacaarada anaqlu walcaqlu yuqad hee waxay qabaan yuqadamu alcaqlu ala naqli qabaan qulnaa waxaan leenahay ahlu sunnah waljamaca haddaan ahay can haada kan xaggiisii alaaatu ajuubatin saddex jawaaboodaan ka bixinayna anag warkan ay dhaheen ee oo ah ee wixii aan sugnay caqliga ayaa tusiyey sugnaashidiisii wixii ag laga tusay inuu sugan yahayna waa in la sugo laazim way ay dhan soo maa jawaabaan ka bixinayna saddex jawaabood aan ka bixinayna qulnaa waxaan leenahay can haadaa kan xaggiisii alaaatu ajwibatin saddex jawaabood ayaan ka leenahay kan xaggiisii aan kaga jawaabaynaa waay kow axaduhaa saddexdaasi midkoodi koowaad hore annahu shani ah horta laa yasixu lictimaadu ictimaad ma ansaxayo isku halayn iyo isku tiinyo in la uskado ma ansaxayso waay annahu shani ah laa yasixu annahu shani ah laa yasixu ma ansaayo alictimaadu in la ictimaado cala alcaqli caqliga dushiisa in la ictimaado ma ansaxayso fii haadaa kan dhexdiisii kaasoo albaabi baabkana kamaa sabaqa sidii noo hormar soo hormartay baabkan baabul asmaa wa sifaati caqli in loo ictimaado hee ma ansaxayo maxaa dhacay salafkii xaggoodii saas ma samayn jirin baabkaani salafkii a'immadoodii ka dambe waxay u ictimaadayeen alkitaab wasunna laa majaala lilcaqli fiiha ama fiihi waay baabkan horta saas meeshaas waay caqli meeshan laguma sugan miyahow haddii caqlaan ku sugaynay dhahdaan yaa idinkaga horreeyey salafka ka mid ah taabiciinta sheega atbaacu taabiciin saxaabada sheega ka jooga waa ka soo xirmaysaa ma hayno haye hoosta soo dhaa marka tan kale athani kan labaad wejka labaad ama jawaabka labaad annahu shani ah yumkinu waxaa suurtagal ah ihbaatu maa kii sugidiis nafaytumuu aada anfiseen hu maaga ee bidaliilin daliil aad ku anfiseen caqliyin caqla aad ku anfiseen ee maya bidaliilin lagu sugo dheh ee suurtagal ah caqliyan ah athani kan labaad annahu shani ah yumkinu waxaa suurtagal ah ihbaatu maa kii sugidiisa suurtagal ah nafaytumuu aada anfiseen hu maaga wixii idinka anfiseen in la sugo waaba suurtagal maxaa lagu sugo ahe bicaqlin way caqli naftirkiisa in lagu sugo idinka maxaa ku anfiseen caqli soo maa kii idinka caqli ku anfiseen waxaa suurtagala in asaga naftirkiisa lagu sugo caqli waay caqli ma diidaayaba kaas in la sugo idinka waxay ku diideen caqli caqliga idinka caqli ku diideen soo maha kii idinka caqli ku diideen waxaa suurtagala in caqligu lagu sugo nasb iska daaya samcina iska daaya caqli naftirkiisa in lagu sugo haye maxaa waay waa kana fiir bidaliilin daliil lagu sugo daliilkaasoo caqliyan ah daliil caqli ah lagu sugo waay yakuunu ahaanayo daliilkaasoo yakuunu ahaanayo fii bacdi almawaadici boosasa qaar ka mida dhexdood dhexdiisii mawaadicdu waay fii bacdi almawaadici boosasa qaar ka mida dhexdiisii asax aw awdaxa dheh kaga waadaxsan min adillati kuma dalidiinba kaga waadaxsan fii maa kii dhexdiisii oo adbatumuuhu aad sugteen wixii aad sugteen caqliga aad ku sugteen hee mid kaga sii waadaxsan ayaa caqli ahaan daliil caqli ah ayaa lagu sugu lagu sugi karaa idinka waxay sugteen maxay ku sugteen caqli wixii diideen maxay ku diideen caqli wixii idinka caqli ku diideen ayaa waxaa dhici karta daliil caqli in lagu sugo oo kii idinka ku sugteen daliilkii caqliga ay ku sugteen kaga sii waadaxsan sugitaanka kan waay maxaa ka mid a marka miaalu dalik kaas miaalkiis waxaa waaye alraxmatu tusaalaha naxariista allatii taasoo ahbataha allahu ilaahay sugay eeg naxariis way diideen soo ma saas ma sugayaan maxaa dhacay tashbiih ka dhalana makhluuqa shiibahayaa ay leeyihin miaalu dalika kaas miaalkiis waxaa waaye alraxmatu naxariista allatii naxariistaasoo ahbata sugay haa naxariista allahu alle tacaala sare linafsi nafsidiis u sugay fii qowli qowlkiis dhexdiis ugu sugay wa rabbuka rabbigaaga alkafuur waa mid dembadhaaf badan duraxmati naxariis u saaxiiba iyo qowli ilahay hadalkiisa ku sugay hee wahuwa alle alkafuur alihi dhaafitaan badan waay alraxiimu naxariis badan waaye kaasi ayadahaasi labadaasi oo aayad ku suga ilaahay fainahu kaasi yumkinu fainahu shani dheh yumkinu waxaa suurtagal ah ihbaatuhaa naxariistii in la sugo labadan aayadood maxaa lagu sheegay naxariis soo maa mid waaba ku caddahay duraxmati waaye alraxiimna waxaa waay isinkaas maxuu humbaarsan yahay sifatu alraxma bidaliili bidalaalati tadamun soo ma bidalaalati tadamun haye marka ihbaatoo sugideeda oo fa inahu shani yumkin waxaa suurtagala ihbaatuha ihbaatu raxmati naxariista sugitaankeeda ayaa suurtagala bilcaqli lagu sugo kamaa sida dalla u tusiyey calayha raxmada asamcu samciga sida u tusiyey adana caqli in lagu sugo in tusiyo ayaa suurtagal ah saay suurtagal u tahay waa tani fa yuqaalu waxaa la odhanayaa alixsaanu ixsaanku ila alkhalqi khalqiga xaggiis loo ixsaan sameeyo bimaa kii looga ixsaan sameeyo yanfacuhum ay wax u taraya wayadfacu canhum xaggoodii laga reebo addarara dhibka laga reebo yadullu wuxuu tusinayaa cala raxmati soo maa naxariisuu tusinaya culamo i caamo dhammaan way yaqaanaan soo maa arrintaas jahilka hata u yaqaan haddii maanta roob ay timaado dhulkii doog soo saaro xoolihii ay dhirkaan maxay dhahayaan dadka caamada meesha baadiyada joogo ilaahay naxariistiisaa la helay waa la dhirkay waana nicmaystay ay leeyihin soo maa wixii caamadii oo dhan ay takaasaneen qireen ayaga diidayaan naxariis ilahay loomus maxaa dhahay waa tashbiiha ka dhalnay wixii caamo aan fahamaynin oo iraada ah lagu fahamaayo takhsiis samadaan ilaahay inay saan u abuur gaar saan u abuur asigaa doonay asigaa ka dhigay inuu saan ka dhigo asigaa doonay dhulkan saan u eg ilaahay inuu saan ka dhigo asigaa doonay qoraxdan saan u eg ilaahay inuu saan ka dhigo asigaa doonay dayaxan saan u eg ilaahay inuu ka dhigo asigaa doonay meeshaas in fikir dheer loo dira mooyaane si sahlan aan lagu fahmaynin ayaa qireen kii banaankas ka yaalay dadka dhan fahmayane way inkirayaan waxaan waa si kale u socda waa nimankaan saasa leeyahay fiiri subxaan allah caadi maaha fiiri marka fayuqaal waxaa la oranaya alinsaanu ixsaanu insaanka ila alkhalqi loo isaanfalo bimaa kii looga insaanfalo yanfacuhum ayago anfacayo wayadfacu ka reebaya canhum xaggooda ee darar dhibka ka reebaya looga ixsaanfalo yadullu wuxuu tusinaya ala raxmati sida ka dalaalati takhsiisi oo kale u tusinaya cala aliraadati waay takhsiis cala aliraada sida takhsiis ku tusinaya cala aliraadati iraada dida u tusinaya waay iraadada takhsiiska maxaa waay sidii ayaga qirsanaayeen waay soo maaha ashyaada makhluuqa qaar ka mid a qaar kale laga khasisay waxay tusinaysaa iraado inahay soo maa taas iyo tan naxariistaani yaa sii waadaxsan iraadada ayagoo sugan oo ku sugan takhsiisu lmakhluuqaati e bacduhum can bacdin waxaa lagu khasisay ay ku sugeen iyo raxmadaani oo takhsiis takhsiis aan ku jirin oo naxariistan ihsaanka ihsaan makhluuqan loo ihsaanfalay dhibka laga difaacay wixii wanaag ah la siiyey tusinayso yaa si daahira si fudud loo fahmi karaa naxariista soo maha ti ciriiri ku jirtayna way galeen ti bannaanka iska taalayna way dafireen marka way leexiyeen waa ka waadaxsan tahay marka ti ay sugeenba tanna ka waadaxsan soo maa lagu soo caqligee bal huwa iska badaaya kan abyan way bal huwa kan qiritaankana oo raxmadan la qiro huwa asigaasi abyan waa ka caddaan badan yahay wa awdaxu waa kaga waadaxsan yahay ka daahirnimo badan yayahay liduhuurihi muugashaankiis daahirnimadiisii way likulli axadin way qof kasta u muuqdaa laakiin kan kale qof kasta e uma muuqanayo ilaa dalabat alcilmi hadda bacdu dalabat alcilmi ka qarsoon yahay uu leeyahay shaarix athalith wejkii saddeed lagu radinaayo an naquula waa inaan dhahno an naquula waa inaan dhahno maxaan odhanaynaa calaa fardi ana alcaqla laa yadullu calaa ma nafaytumuuhu fa ina cadama dilaalati calayhi dalaalati calayhi laa yastalzimu biintifaahu fi nafsi اlamri qaacida muhim jiddan ah ee meeshan ku sheegaya fiirisha ahaaliu wejkiisa daad ugu radinaya waxaa waaye an naquula waa inaan dhahno calaa fardi ana alcaqla ka soo qaad ayadoo caqliga laa yadullu aan tusinaynin way calaa fardi fardkan waajib maaha hee waa ka soo qaad way fardan wa taqdiiran way ka soo qaad haddii caqliga ma tusinaya la yidhahdo caqliga haddii tusin waaye ma sugan maa la dhaha sifadaasi maya maya maxaa dhahay nas kale loo haya samica caqliga haddii tusin waaye ka soo qaadba ya ka soo qaad waaye ya saas wa fardan wa taqdiiran waay saasa laga wada an naquula an naquula waa inaan dhahno calaa fardi ana alcaqla caqliga laa yadullu inuusan tusinaynin ka soo qaado haddii laga soo qaado calaa maa kii tushiis aan tusinaynin nafaytumuu aad anfiiseen hu maaga kii aad idinka anfiiseen caqliga ma tusinaayo haddii caqliga tusin waayo waa la anfiyey markii aad dhahdeen ka soo qaad haddii saas ay dhacdo faina cadama dalaalatihi kaas tusiintiis waayadiisii calayhi dushiisii maaga dushiisii tusiin waayay laa yastalzimu kama laazimaayo intifaahu intifaaa maa maagaasi anfoomadiisii fii nafsi alamri amarka xaqiiq ahaantiis inuu u anfoomo kama laazimayso kama laazimayso xaqiiq ahaan inuu anfoomo kama laazimayso maxaa yeelay maxaa yeelay lianna intifaa'a daliili daliil anfoomadiisii daliilkaasoo almucayani la cayimay anfoomadiisii laa yastalzimu kama laazimayo intifaa'a almadluuli madluulkii i macnihii anfoomadiis kama laazimayso waa oo qaacida sheekh islam ibn taymiya raxmatullah alayhi leeyahay waa qaacida muhim jiddan ninka moo munaadirka ah mujaadalada galaayo aad u anfacayso idan waxaad dhahdeen tusaale ahaan naxariistan ilaahay in lagu sifeeyo tashbiiha ka dhalanayaa caqligana waa diidayaa ma sugaayo markii aad dhahdaan oo in anagana idinku raacno oo caqliga ma tusinayo aan dhahno caqligii boos looga waayo ma ka dhalanaysaa sifadaas oo sifaturaxma ilaahay in marba aan u sugnayn ka dhalanaysaa maya maxaa dhacay caqliga haddii uu diiday waxaa tusiyey hee naskiyaa tusiyey oo ah samcigii waay samci waay tusaaleaan xisi ah markii la yidhaahdo sheekh shaaraha ku tusaalaynayo nina wuxuu u socdaa u dhahay mako markaasna xagee u socotaa niihu maka yaan u socdaa magaalada mako hee waddadaani maka looga tagaay niya waa xidhan tahay meel aad maraysa ma laha haddii la dhaho hee haddii waddadaan xidhan madan makan waxay leedahay waddooyin farac badan waddadaani adaga magaalka waa xidhan tahay la dhahay he ma ka laasimaysaa ninkan waddadii asaga dhinaci maka wadadeeda ka gali lahaa magaalada maka ka gali lahay hadday xidhan tahay maka dhan inay xidhantay ma dhanaysaa maya he waddadan hadday xidhantay he mid kale soo mara taasa ka soo galaya iridaa markas kata laba laba ganjaal leeyahay laba irido soo maa tan haddii la xidho xaafaddiisii ninkii m tan dhinacaas ay jirto war niyo waddadaada iriddan waa xidhan tahaye xaafaddii meel meel aad u maraysa ma lahaa tan haddii la xidho he haddii tan xidhan tahay hagee mara heetana gabaa miisa ka soo wareegana soo maa hagee soo leexinaya idan haddii hal dhinac haddii daliil looga waayo hal dhinaca caqligii dhinaciisii waxaa daliil looga helayaa dhinaca kale waaye dhinaca kale waaye dhinac walba ku anfacaysa qaacidadani misridaan tan daliil fiican uma aha markii la yidhahdo he daliil kale oo keenaysa tan ma diidayha daliil kale loo haya leedahay keenkaas haya kana saakuye saas waa لأن انتفاء الدليل دليل أنفه مديس المعين هل لعيمي مطلق ما لك معين وهل قرا هي لا يستلزم كما لازم يسو كما لازم انتفاء المدلول مدلول كي انتفاء يس كما لازم يوا إذا علا قد يثبت وهل أركا إنه سقنا بالدليل ناخر موجودة دليل كله كان حديث ساس نقضي دليل كله وليه هي دليل كله ليه فإذا قدرنا أمر كي قدرنا أن الدليل الدليل كي العقلية عقلها لا يثبت إنه سوين هو ماذا سيئه رفة الرحمة فإن الدليل الدليلك السمعية سمعك قد أثبته أسيغا سوغي دليلك سمعك سوغي باي عقلك هدو ديدي سمعك تسوي فردا كسوقات وي موياني هذا نفتر كيسو مديدا واسو ما نسمع عقلك سليم كارتا مديدا يعني رحمة إلهي وسوغو لكن جدلا إيو عيقل عيدو لغو فيرنا يو للا دودا يو هي لو موجنا يو تنازل كيك هلا دينا عكال نوكين لها درتي ذا يلو ليه دينا عكال عنك إيمانو وحين هذا مركاسي يجب واجب إثباته إثبات الرحمة ما سوق تنكيس الرحمة ديا بالدليل لو سوق أي واجب واي دليل كسو القائم أو قائم كا دليل كسو السالم أو السالم كبت بالي عن المعارض مد كهر إيمان أيو المقاوم باب إنا أي واي برينا أي واي كبت بالي كاس أي لو كنا كا واي كاس دليل كو سمعي واي معارض ملا قف اسكو دين كرا بابين كرا ملا كاس الله أي واي عقلي هدي زوق بتواي فإن قالوا هدي هدي دهان فإن قالوا هدي دهان بلا العقل عقلي يدل وحو تسينيا على انتفاء ذلك كاس انفو مديس تسينيا كاس ان الهي لو انفيو اي عقلك تسينيا واي الهي ان لو سغين نعرف الهي ان ان لو سغينين اي عقلك تسينيا هدي دهان ساس هدي دهان ما هداي لان اثباته يستلزم التشبيه وكف اي انت سيلي واي وهي شو قدمنا انت لا واي ما اسل مركي مركي ما الهي سيفيس مركي لو سو على طول وحي صورنيان مخلوق يسو دعيان عذر كاس قبان هرت ilaahay sifadan waa loo sugaay markii la yidhahdo isla markii markii sifadaasi ay aadaan waa loo sugaa soo maha waa soo laabanayaan xaggee ku soo laabanayaan ayagaas kuloo soo laabanayaan haddii taas anagana shibaha ahe cudur wayba taas naftirkeed taasa cudur ah ayaga hoshoodoo saas laakiin fain qaaluu hadday dhahan bal alcaqlu aqliga yadullu wuxuu tusinaya ala intifaa'i dalika kaas anfoomadiisa oo naxariistaas anfoomadeeda in ilaahay loo sugo in ka anfoonto ayaa caqliga tusinaya markii ay dhahaan maxaa yeelay lianna ihbaatahu kaas sugidiisii yastaasimu waxaa ka laazimaya atashbiiha ka laazima ay dhahaan walcaqlu caqligana yadullu wuxuu tusinaya ala intifaa'i tashbiih tashbiih anfoomadiisii tan dib waa sax laakiin tan hor sax maaha walcaqlu yadullu ala intifaa'i tashbiih sax way soo maa sax way saana la raba inay qaataan laakiin ma ahane waxay leeyihiin waa sibaha ka dhalanaa kii hore qulnaa waxaan odhanaynaa in kaana hadduu yahay ihbaatu kaa sugudiisii yastalzimu mid ka laazimay atashbiiha tashbiih ka laazimay hadduu yahay hee fa ina ihbaata maa kii sugudiisii ahbadtumuuhu aad sugteen يستلزم وسن معك وحك لازم يا التشبيه أيضا تشبيه لازم يا ما يعرف فإن منعتم ده هذا الديدان ذلك كاس تشبيه ديدان لازمكم وحا إذن كل لازم يا منعه تشبيه دي- ريب- ديد مديسي ريبتان كيسي فيما كيد هذه سن نفيتم أدم في سن إذا لا فرق وحا ولا هي ملها haddii kii aad sugteenba aad u diideen tashbiih kii aad anfiseenna tashbiihi waa loo diidaya maxaa idinku dhacay waay idilaa farqa maxaa u dhexeeya waxba uma dhexeeyaane sidaasi waay waxay inayda markaasi laba leeba marka warkooda warkooda marka laba leeba bes meeshaasi xiwaarka hadduu gaare labaad hadalkii kusoo ururaya haye waxay inaydeen markaasi imaa an taquuluu inaad dhahdaan le waaye bilihbaati ihbaatkii aad dhahdaan fi ljamiici dhammaan oo fatuwaafig waa soo waafaqtaan asalafa si aad ugu badbaataan wa imaa an taquuluu inaad dhahdaan binafyi nafyi aad dhahdaan fi ljamiici dhammaan sifaadii ee awa anfinina inaad dhahdaanna waaye oo fatuwaafiq waad waafaqdaan almuctasilata muctasila aad waafaqtaan iyo waman qof aad daahaahum ay shaabahahum shibahay hor idinka meel cidla aad taagan tihiin ha ee, muctasilo oo sifaad oo dhan meeshaasi alle looma sugaayo dhahayaan inay waafaqdaan iyo ahlu sunno oo sifaad oo dhan waa la sugayaa ay dhahaan dhahayaan inaad waafaqtaan wax kale kama dhahayaan laakiin qaar waa sugaya qaarna waa diidaya wixii diidayna caqligaa diiday wixii sugayna caqligaa sugay waxa tanaaqud waay wax idan dhaamaba ee muctasilo kulligood hal dariisho iskala turtay haddii idinka laidin fiiriyo sidaa daraaddeed muctasilada markii la doodayaan ashaacyadu way ka qaalib noqonayaan inta badan war aniga oo kale soo qaada leeyihiin ama kuwaas iyo sal- eh, ahlu sunnaha oo waddadoodii mara qaarna waan is- rumaynayna qaarna waan diidayna waxaa waay waxaas waa soo mari sooma inay ka qaalib noqonayaan sidaasi waay iyo madaamo wa ama tafiigu waa kase wa ama tafiigu kala geynta fa tanaaqudan daahirun waaye iska hor imaadiis buurin bannaankay taalla waaye eed maxaa idinku dhacay niman yahow saasa la la leeyahay idinku habasi idinka ah waaye fasluna daifatu thaniya allah subhana wa taala